kolonel barre aadan shire barre hiiraal oo soo gaaray magaalada muqdisho shalay gelinkii dambena ka soo duulay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa sheegay inuu diyaar u yahay ka qaybgalka wejigii labaad ee shirka dib heshinta beelaha jubbooyinka iyo gedo oo dhowaan ka furmaya magaalada kismaayo waxa uu sheegay in ciidankiisu uu xero isugu geeyey islamarkaasina uu diyaar u yahay ka qaybgalka shirka dib heshinta beelaha jubbooyinka iyo gedo isagoo arrimahaasuna ugu mahad celiyey wasiirada tegay magaalada kismaayo warar goboleedka igad iyo weliba xubno ka tirsan maamulka dowladda ee gobolka gedo oo horkacayay guddoomiyaha gobolka maxamed cabdi kaliil barre ayaa sheegay in ay gacan ka geysanayaan heshiiska beelaha jubbooyinka iyo gedo isagoo oo sheegay inaysan ogolaan doonin in mar kale ay dagaallo ka dhacan gobolladaasi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cabdiweli sheekh axmed ayaa waxa uu tilmaamay go-aanka barre hiiraal uu qaatay inuu yahay tallaabo wanaagsan oo ah guul u soo hoytay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan bulshada degta gobollada jubbooyinka sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha wasiirka garsoorka xukuumadda federaalk soomaaliya urur goboleedka igad iyo maamulka dowladda ee gobolka gedo ayaa ku guulaystay in ay barre hiiraal ka dhaadhiciyaan ka qaybgalka wadahadallada jubbooyinka waxa keliya ee aan doonayno waa xaaladda oo degta iyo dadkii oo si nabadgelyaha ku wada noolaada wakhtigii dagaalka wuu dhammaaday ayuu yidhi cabdiweli oo xusay in laga maarmaan ay tahay in la midoobo ka shaqaynta dalka iyo nabadeyntiisa ugu dambeyn ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay wadaxaajood loo dhan yahay iyo wadahadal nabadeed inuu yahay jidka keliya ee xal waara ay ku gaari karto soomaaliya oo dhan axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baar dheere